degeystayaal kusoo dhawaada warka subaxnimo eraadii haysanay qodobada saaka wararkan aad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah bulshada tuulada beexaawee duleedka magaalada jowhar oo bogaadiyey xiritaanka buuqda tuulada dhallinyarada magaalada jowhar oo loogu baaqay inay door muuqda ay ka qaataan horumarinta wax soo saarka beeraha mashruuca daaweyntii dhaqista keliyaha oo laga hirgeliyey cisbitaalka magaalada garowe guddiga doorashooyinka qaranka oo tababar u furay shaqaalaha diiwaangelinta ee magaalada marka madaxweyne xasan sheekh oo xarigga ka jiray waaxda la socodka waxqabadka hay-adaha dowladda akhbaaraadka dibadda saaka waxaad ku dhegaysan doontaan wasiirkii arrimaha dibadda waddanka netherland oo isxasilay
soomaaliya waxaa dhibaato ba-an ku haya saameynta isbeddelka cimilada sanad walba waxaan aragnaa abaaro qaybo ka mid ah soomaaliya ka dhaca daadad iyo fatahaado saameeya dad badan oo ku sugan gobollada qaar heer kulka cimilada oo sii kordhaya iyo dhibaatooyin kale oo badan haddaba si wax looga qabta dhibaatooyinka waa in bulsho ahaan aan la shaqaynaa dowladda federaalka ah ee soomaaliya dowlad goboleedyada iyo hay-adaha ka shaqaynaya wax ka qabashada arrimaha deegaanka joojinta xaalufinta dhirta isticmaalka bacaha iyo caagadaha iyo wax walba oo wasaqayn kara hawada muwaadin u istaag wax ka qabashada saameynta aan wanaagsanayn ee arrimaha deegaanka
mar kale subax wanaagsan dhegaystayaal waa subaxnimo axadda taariikhda waxay ku beegan tahay afar iyo labaatanka bisha sideedaad ee agosto sanadka labada kun shan iyo labaatanka magaciyga waa abdicasiis xasan mucalin bulshada tuulada beexaawee duleedka magaalada jowhar ayaa bogaadiyey xiritaanka buqdii tuulada xaliim cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa bulshada ku nool tuulada bayxaawe ee degmada jowhar ayaa u mahad celiyey wasaaradda beeraha ee dowlad goboleedka hirshabeelle go-aankii ay ku xirtay buuqda tuulada kaasoo muddooyinkii lasoo dhaafay sababay fatahaado iyo khasaaro ballaaran buuqda bayxaawe ayaa ahaa marin uu webiga shabeelle biyihiisa ku fataho xiliyada roobabka taasoo sababi jirta in beeraha guryaha iyo xoolaha deegaanka ay ku waxyeeloobaan biyo fara badan oo kasoo baxa webiga shabeelle
arrintaas maanta buqdan bayxaaw oo ku baxday aad iyo aadaan ugu wanaagsan aan ku qanacsannahay afar fasal ayaa biyo noogu socday maanta alxamdulilah inta xiritaanka la haayo badarkii hadda naga soo go'ay hadda waad arkaysiin oo beeraha ku yaallo marka wax badan waa aragnay dhibaata badan waa nagu soo noqnoqotay fatahaadda ka mid ah marka ilaahay waxaan u mahad celinaynay inay arrinkaas mar kale ay noogu soo noqonin ee aad iyo aad iyo aaday u mahadsan tahay muddo badan ayay ummaddan fatahaaddan ku socotay waxa uu ilaahay faligiisa maanta ayaa una faajiyey in bukdii aan kor joogno waxay tahay bukdu ugu weyn gobolka shabeelaha dhexe ee maanta howl laga qabto bukdu ugu weyn dherigkeeda au yahay boqol lixdan iyo shan mitir balaceedana afar iyo toban mitir au yahay halahaasba ilaaha ku mahadle waa ku mahad celinaynaa waxaa kaloon codsi u jeedinaynaa kulley mas-uuliintii maamulka gobolka oo saraysi wasaaradii beeraha hirshabeelle waraabka iyo beeraha waanala jiraan bukda waxay baabi'isay kanaalo badan kanaaladii beeraha lagu waraabi lahay eber waaye dadkana waa sumaanta bukaa ku socotay waxba ma haastaan waxaan rabnaa codsi ayaan jeesinaynaa in kanaalada waxna laga qabto maadaama maamulkii degmada iyo wasaaradii waraabka iyo beeraha hirshabeelle ay nala jirto gudoomiyaha degmada jowhar cusmaan maxamed mukhtaar baari ayaa bulshada ugu baaqay in ay ilaashadaan si ay ugu badbaadaan khataraha fatahaadaha ay leedahay badan kaga shaqeeyey goobtan waxaan rajaynaynaa in sidaas oo kale lagu daydo waxaan mar labaad mar saddexaad aan baaq u jeedinayaa hay-adaha jowhar sidaa hore u sheegnayba in ay naga dhaafaan ama ay ku taamin in ay e v c bixiyaan dadka lagu habaabinaayo ee aan ka rabno in ay sidaan oo kale horumarin ay u sameeyaan in eh, sida hadda reer bayaxaaw ay sheegaan oo sheegeen waxaan leenahay codsigoodaas in la tixgeliyo mudan wasiir eh, kanaaladii iyo wixii laga kaalmey karo laga kaalmeeyo in laga dhaafo e v c si ay tacabkii hore ee ay kusoo noqoto degmada jowhar ee adduunya joorka joog ah qarni jannada loo dha- loo dhahay intaa dibidda aada lehed joor aad oo loo dhahay sabab waxay ahayd tacabka soo saarkooda badnaay haddana eh, wax soo saarkii waxaa moodaa inuu hakinaayo e v c-ga la bixinaayo e v c-ga annagu haddaan nahay maamulkii degmada iyo kan state-kaba waxaan go-aan ka gaarnay in oo e v c dadka lagu habaabinin eh, ay dhulkooda waxaa la yidhi bahdaada waxay een, eh, macaabaryadaada waxaan ku siinin bahdaada ku siiso een, eh, halka jibaal ee aad falatid aa ugu fiican imaanka aad ku qabtid laakiin e v c uu soo tuuro oo haddana kala goys iyo bakti lagu raadinayo ayaan boorinaynaa ama aan bogaadinaynaa ugu dambeyntii wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha iyo waraabka dowlad goboleedka hirshabelle maxamed bashiir qaasim daqarne ayaa sheegay in xiritaanka boqda bayxaaba uu qeyb ka yahay qorshe ballaaran oo lagu xakameynayo fatahaadaha webiga shabeelle iyadoo lagu talo jiro in la sameeyo daraasaado lagu ogaanayo meelaha kale ee khataraha ugu jira fatahaadaha si tallaabooyin wax ku ool ah loogu qaado daadaha qaybay ugu muhiimsaneyd inaan qabannay kuwa dhimanna aan dhammaystirayn waa farxad kale waxaan rabaa inaan farriin yar diro wixii laydin qabtay inaa ilaashataana idinka rabaa reer bayaxaaw waxaa kaloo loo baahan yahay eh, wasaaraddii maamulkii degmooyinkii dhammaan go'aanaa soo baxay cid kasta oo lagu arko ama fududaysa fatahaad sharcigaa lala tigsan doonaa tallaabaa laga qaadaa guud ahaan hirshabelle arrintaas farriintaas inaan gudbiyaan rabaa oo aan dadka gaarsiiyo Een, hay-adaha qaar ee arrimaha barakacayaasha iyo waxaas ku mashquulsanay waxaan leenahay horumarinta ha loo jeesto hirshabelle way ku celcelisay madaxweynuhu hore u sheegay maamulada degmooyinka sidoo kale looma baahno barakacayaal marna ee dadka fay la geliyo marna ee xiritaanka boqda tuulada bayxaaw ee degmada jowhar ayaa noqonaya tallaabo wax ku ool ah oo lagu yareynayo fatahaadaha soo noqnoqda ee waxyeelada u geysta dadka xoolaha dalagyada iyo deegaankaba dhalinyarada magaalada jowhar ayaa loogu baaqay inay door muuqda ay ka qaataan horumarinta wax soo saarka beeraha nuur maxamed ayaa faahfaahinaya dhallinyarada soomaaliyeed ayaa kaalin weyn ku leh sar u qaadista wax soo saarka beeraha maadaama ay yihiin awood firfircoon oo soo baxaysa iyo mustaqbalka ka qaybgalka dhallinyaradu wuxuu horseed u noqon karaa horumar waara oo dhanka beeraha ah taasoo saameyn ku yeelata nolosha bulshada iyo dhaqaalaha guud ee dalka qaar ka mid ah dhallinyarada ku nool jowhar ayaa ka warbixiyey doorka ay dhallinyarada ku leeyihiin wax soo saarka beeraha Een, anaga dhulka beeraleyda hadda magaalooyinka beledweyn jowhar balcad afgooye waxaa qolalaan ugu kiraysan dadkeena bartay cilmiga beeraha waan deganaha marka een, waxaana tusnaa beeraleydu kaama aqbalayso een, cilmigan soo bartay een, een, waan kula falgelaya marka waxaan sameynaa in yar oo ayaga dhulkooda ka mid a baan qaadanaa een, anaga marka hore aan beerno oo si cilmiga aan ku beernaa markay beeraleydu u arko beeraleyda o dhanna waxay wax ku fahantaa itus oo taabsi ina wixii tusto maxsuulka soo baxan la- ay arkaan marka in yaraan ka qaadano dhulku ka mida marka in yartaa ka qaadano beerno si- aan ku beerno een- een- een siid fiican ama awuur fiican aan ku beerno bacrimin fiican aan siino cayaanka aan la dagaalanno biyihi aan management u sameyno dalagii wax aan laga filan karin oo beeraleydii ay kasoo saari jirin bay ku arkayaan kadib waxay raacayaan wadiiqadii iyo dariiqeed adiga marta marka sidaasaad ula falgashay mar walbaan anaga dhex joognaa sababtoo shaqadeena anaga run tahay horta waxaa jirta anaga mar walba waxaana dhiirigelinaya you know qofka waxa wada mar kasta oo ahdaafta uu leeyahay anaga waxaana dhiirigelinaya baahayaha guud ee suuqa ka jira dadka dayacanaan baa ka muuqatay Eh, yacni waxaan qariibsaday bay ahayd ama waxaan qariibsanno in yahan yar oo wadanka lagu beeri karo in dibadda noola keeno subxaan allah ethoobiya ka imaanaysaa hargeysa soo maraysaa gaalkacay imaanaysaa gaalkacay muqdisho dhallinyarada soomaaliyeed waa laf dhabarta horumarinta beeraha waxaana loo baahan yahay in la siiyo taageero dhaqaale tababaro iyo qalab ay ku shaqaystaan si ay door uga qaataan sar u qaadista wax soo saarka beeraha mashruuca daaweyntii dhaqista keliyaha ayaa waxaa laga hirgeliyey isbitaalka magaalada garowe madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland eliyas cismaan ayaa xariga ka jaray mashruuca cusub ee daaweyntii dhaqista keliyaha oo laga hirgeliyay isbitaalka guud ee magaalada garowe maamulaha guud ee isbitaalka garowe iyo sidoo kale wasiirka caafimaadka dowlad goboleedka puntland ayaa si wada jira ugu warbixiyay muhiimadda ay bulshada u leedahay qaybtan cusub ee lagu soo kordhiyay isbitaalka garowe maanta waxaan furanaynaa waxa weeye daylaysiskii oo loo yaqaano keliya nadiifintii kaas oo noo bilowday laba bilood ka hor maantana soo gabagaboobay oo furitaankeedii la samaynayo waxaa ilaahay mahaddii ah maanta inaannu nahnay isbitaalka uu yahay maalintii ugu horeysay oo qayb keliyaha nadiifinaya laga furo ilaa intii aan ka xasuusanno uusan weligii yeelan awalna loo aadi jiro boosaaso haddana loo aado kaalkacyo maantana ay noqotay maalintii garowe ay yeelatay waxaa lagu soo kordhiyey marka intii hore oon sanadka hore isla furnay waxaa lagu soo kordhiyey maanta oo ah arrintii keliya safaynta ah oo toddoba mishiin la keenay waxa kaloo lagu soo kordhiyey oo iyaduna aad u muhiim ah dadku dad aad danyara baa jira oo waxay hadday suuqa aadaan waxba aan samaysan karayn oo u baahan in laga warhayo ilkaha ama dentalka ama dendiistaha waxa la yidhaaho waa ku soo kordhinay waxaa kaloo iyaduna maanta halkan aan rabnaa inaan iyaduna ku darno in maxay ahayd dhakhtarkii indhaha uu isna maxay ahayd diyaar yahay oo meeshii la furay waxaa kaloo jira kaydka dhiigga baladbanka dhinaca kale eliyes cismaan oo ah madaxweyne ku-xigeenka dowlad goboleedka puntland ayaa bogaadiyey hay-adda kinga salmaan i m c iyo guud ahaanba bahda caafimaadka kaalinta ay ka qaateen mashruucan cusub ee la xiriira daaweyntii dhaqasta keliyaha waan bogaadinayaa wasaaradda caafimaadka iyo wasiir siciid qorsheel oo runtii dee ah oday khabiirah soo shaqeeyey puntlandna xilal badan oo wasiirra ka soo qabtay federaalna ka soo qabtay haddana ay nasiib u yeelatay wasaaradda caafimaadku inuu hogaamiyo horumarka iyo liidershiibka iyo shaqo wanaagga iyo horumarka wasaaraddii iyo isbitaalka ka muuqdana waa bogaadinaynaa keliyuhu waa cudur hadda aada u soo batay n la noolahay dhibaatadiisuna ayba sababaysa inta ay wasiir xildhibaan axmed bilaye inooga warramayeen iyo dad badan oo kale waa ilaahay wax loogu xamdi noqo inaynu maanta toddoba mashiin iyo dhakhtarkii ugu horreeya soomaaliya keliyaha barta iyo tiim dhallinyaro oo aqoonta xambaarsani ay maanta isbitaalkai caasimadda ay nooga shaqogelayaan qof dambe mashruucan caafimaad waxaa fuliyey hay-adda i m c iyadoo kaashanaysa wasaaradda caafimaadka puntland waxaana qalabkii taageerada dhaqaale ku deeqay hay-adda kinka salmaan ee wadanka sacuudiga guddiga doorashooyinka qaranka ayaa tababar u furay shaqaalaha diiwaangelinta ee magaalada marko ee gobolka shabeellada hoose xalim cali ibraahin ayaa faahfaahinaysa guddiga doorashooyinka qaranka ayaa si rasmi ah tababar ugu furay shaqaalaha diiwaangelinta codbixiyaasha ee magaalada marka kaasi oo socon doono muddo dhowr maalmood ah tababarkan ayaa diiradda lagu saaraya sidii shaqaalaha loo xoojin lahaa xirfadooda loona hubin lahaa in nidaamka diiwaangelintu u dhaco si hufan oo nidaamsan munaasabada furitaanka tababarka ayaa waxaa ka qayb galay mas-uuliyiin ka tirsan guddiga doorashooyinka qaranka maamulka gobolka shabeellaha hoose iyo saraakiil kale oo ka socda hay-adaha amniga qaar ka mid ah mas-uuliyiin ka tirsan guddiga doorashooyinka iyo sohdimaha qaranka oo dah furay barnaamijka ayaa howlwadeennada ugu baaqay inay si hufan u qaataan howshani tababarkana ay si saxan u qaataan si ay ugu shaqeeyaan arrimaha doorashooyinka tababarkii dhallinyarada iyo odayaashaba odayaalna waan arkaya ka shaqayn doonaa hawsha diiwaangelinta codbixiyayaasha hawshan waxaa laydinka rabaa idinka oo si khaasa ilaahay idinku soo xulay odhan maayo dad baa idinsoo xulay laakiin waxaa si khaasa ilaahay idinku doortay oo idinku gartay inaad ummaddiinna u hiilisaan waxayna noqon doontaa legasi aad ka tegaysaan ummadda jiritaankeedu wuxuu ku xidhan yahay in cududdeeda la helo cududda waad garanaysaan xooggeeda iyo tirada ay leeg tahay ay ku goosan karto wax in la helo waxaan rabnaa magaalada marka iyo nawaaxigeeda meelaha ku xeeran ay ku ja- janaale shalambood buufow ceel jaalle eeriyooyinka ku xeeran in la helo dad tiradoodu ay goosan karto inaad horumarkii dalka kaga qayb qaadataan waad ogtihiin guddoomiyaha ama qofka madax ka noqonaya degmadan ama gobolkan waxaa laga soo magacaabaa meel aydaan ogeyn qofka marka la soo magacaabo wuxuu u shaqayn keliya karaa keliya qofkii soo magacaabay wuxuu doonayaa cashuurta la ururiyo wax walba inuu ku raaligeliyo qofkii soo magacaabay si uu u haysto boosishanka uu joogo laakiin markuu codku ku xidhan yahay adiga ee dadweynaha inay doortaan qofka ay rabaan waxay noqonaysaa inuu ka shaqeeyo waxaad adigu rabto in lagaga shaqeeyo marka in dariiqyadii la dhiso in in eh, kaabayaashii dhaqaalaha wax laga qabto iyo in horumarkii magaaladan iyo caasimaddan wax laga qabto si taasi u suuro gasho marka waxaan rabnaa inaad u hiilisaan dadkiina u shaqaysaan sida ugu adag eed habeen iyo maalin u shaqayn kartaan si dadka ugu tirada badan loo diiwaangeliyo eh, degmada waxaa laga yaabaa degmooyinka kale ku yaalla khaasatan koonfur galbeed baydhabo iyo xudur iyo baraawe iyo meelahan ka samaynayna diiwaangelinta hadday kaa tiro bataan horumarkana way kaa badanayaan marka ma jirto een, wax laysla daba warwareego oo ko- laga sheekeeyo hebel baa la qoray iyo hebel kala wax shaqaynaya maaha waxa keliya shaqaynaya waxa weeye qof walba oo halkan jooga iyo ku kaloo soo bannaanka inaga jooga intiinaba waxaa laydinka baahan yahay inaad u hiilisaan dadkiina wixii brobaganda ee lasa samaynaya ruumarisa wax sal iyo raadle maaha haddii een, waan maqlayay maalintii u dambeysay bogosyadii kombyuutarada waxaa la yidhi kombyuutarada aan ku sidnay kombyuutaradii anagu dadka lagu diiwaangelinayaan sidnay lacag kumaanaan sidin Eh, waxa waxaa la yidhi lacag bay boorsooyinkaa ku jiraan ruumariska iska ilaaliya hadal wax ma taro waxa xalkaa yaalleed ka shaqaynaysabaa wax ah dadka in la diiwaan geliyo dadka in la diiwaan geliyo baa prioritiga iyaga mudnaantayada iyo shayga keliya ee mudnaanta la siinayaa dadkeenna in la diiwaan geliyo tirada ugu badanna la diiwaan geliyo tababarkani ay guddiga doorashooyinka qaranka u fureen shaqaalaha diiwaangelinta ee magaalada marka ayaa ah tallaabo muhiim ah oo lagu xoojinayo hufnaanta iyo kalsoonida doorashooyinka waxaana la filayaa in shaqaalahani la tababaray ay door muuqda ka qaataan hirgelinta nidaamka diiwaangelinta taasoo horseedi doonta doorashooyin lagu kalsoonaan karo oo u dhaca si cadaalad iyo xor ah madaxweyne xasan sheekh maxamuud ayaa xarigga ka jaray waaxda la socodka waxqabadka hay-adaha dowladda nuur maxamed ayaa qodobkaasi soo jeedinaya madaxweynaha jamhuuriyadda federaalka soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xarigga ka jaray waaxda la socodka waxqabadka hay-adaha dowladda kadib munaasabad ka qabsoontay xafiiska ra-iisul wasaaraha oo lagu soo xirayay la xisaabtanka xukuumadda dan qaran taasi oo ra-iisul wasaare xamse cabdi barre uu ku qiimeeyey waxqabadka iyo qorshayaasha wasaaradaha wixii ka hirgelay ballanqaadkii ay kala saxiixdeen ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk soomaaliya mudane xamse cabdi barre ayaa ku adkeeyey wasaaradaha dowladda in ay ka dhabeeyaan ballanta ay la galeen shacabka soomaaliyeed isla xisaabtankuna uu noqon doono mid joogto ah wixii la isku heshiiyey ayaanu isweydiinay maxaa ka hirgalay maxaanse ka hirgelin Eh, waxaan ku faraxsanahay oon u hambalyaynayaa inay wasaarado badani inay buuxiyeen eh, lixdii biloeda lasoo dhaafay wixii laga rabay ay qabteen Eh, sida caadiga ah hadda haddii tartan la galo ama exam ama imtixaan la galo eh, dad waxaa waaye waxay keenaan darajo sare kuwana waxay keenaan waa ku xigaan kuwana waaba dhacaan inta badan marka halkan sanadkan waxaan ii muuqatay inaan eh, aada loo sii waa dhiciddu waa jirtaa laakiin aada looma sii dhicin marka waxaan nidhi maadaama aan samaynayno wax cusub oo ku cusub soomaalida oo ku cusub dowladnimadeenna marka ugu horreysa waxoogaa flexibility baan muujinay lixdan bilood ee ugu horreysa laakiin midda dambe ee aniwalka ee lixda dambe soo dhammaatay ama soo socota eh, waxaa waaye waa waa warku adkaa
madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya mudane xasan sheekh maxamuud ayaa xukuumadda dan qaran ku bogaadiyey guulaha iyo waxqabadka muuqda ee ay xaqiijiyeen sanadkii lasoo dhaafay taasi oo horseeday in shacabka soomaaliyeed la gaarsiiyo adeeg dowladeed oo hufan iyo xaqiijinta hiigsiga xukuumadda
maanta waxaan daafurnay c d u center for delivery unit soomahan yaa lasoo furay tiamka delivery unitka inay dee the whole time engaged ahaadaan wasaaradii ma- waxaan banishment wax laysku ciqaabaya ma aha ciqaab ma aha in deliverygii laga xisaabtamo oo laysla arko marka tiamka delivery unitka shaqada ugu badan yaa ay ku soo dhici doontaa lianna waxa qabsoomi waayey ama gaabiska galay asbaabay leeyihiin reasonsaa jiro reasonskaas waxaa laga yaabaa wasaaraddii ama hay-addii ama mas-uuliyiintii meesha joogtay walax ka baxsan beyond their ability wax aanay awoodin oo aanay hayn ee aanay soo heli karin in ay ahayd sababta ay gaabiskaa u dhacay mas-uuliyaddaas delivery unitka iskale meesha inay tagaan arkaan wixii wasaaradda ama hay-adda ama leadershipka jooga ahi capacitygooda ama awooddooda ka baxsan ayagaa laga oo ay ay- in la qabtana ay ahayd delivery unitka laga rabaa inay waxaas ay ka saacidaan wasaaraddaas iyo xafiiska prime ministerka
madaxweynaha iyo ra-iisul wasaaraha ayaa si wada jir ah abaalmarino u guddoonsiiyey qaar ka mid ah madaxda wasaaradaha kuwaasi oo ku muteystay u adeegidda bulshada hufnaanta iyo waxqabadkoodaba markaan dhegaystayaal kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada iyo wariyeyna saare cabdi xuseen mahadsanid kusoo dhawaada xubinta sarafka iyo suuqyada magaalada haddii aan ku bilaabo sarafka lacagaha qalaada ee suuqyada magaalada jowhar boqolka doolar ayaa heerka qabashada la kala siisanaya lacag gaaraysa saddex milyan oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya saddex milyan iyo konton kun oo shilinka soomaaliga ah halka doolar mareykanka ayaa qabashada la kala siisanaya soddon kun oo shilinka soomaaliga ah halka bixinta la kala siisanaya soddon kun iyo shan boqol oo shilinka soomaaliga ah markana micishada bariiska nooca loo yaqaano bariis xamsaha ayaa haafkiisa la kala siisanaya shan iyo labaatan doolar haafka bariiska safaariga ayaa la kala siisanaya lix iyo toban doolar baastada nooca loo yaqaano intervela ayaa la kala siisanaya toban doolar burka ayaa haafkiisa la kala siisanaya afar iyo toban doolar haafka sokorta ayaa la kala siisanaya sagaal iyo toban doolar labaatan laha silid cadeyda ayaa la kala siisanaya soddon iyo laba doolar iyo bar xafaayada nooca loo yaqaano koonfi ayaa bokiskeeda la kala siisanaya shan doolar caanaha nooca loo yaqaano xilwo ayaa la kala siisanaya afar iyo toban doolar iyo bar bokiska jubba ayaa la kala siisanaya laba doolar xubinta sarafka iyo suuqyada magaaladan waa naga intaa markaana xubinta cayaaraha kooxda kubadda cagta ee arsenal ayaa garaacday kooxda ladies united kulanka premier leaga goolal ay dhaliyeen ninka lagu magacaabo tamber iyo sidoo kale saaka ayaa arsenal ka caawiyey inay gaarto guul weyn xidiga arsenal ee lagu magacaabo domman ayaa noqday xidigii saddexaad ee taariikhda premier leaga kasoo muuqda kulan ka hor intuusan lix iyo toban jir gaarin kadib xidig ay isku kooxda yihiin ee ethan iyo xidiga leicester city ee jeremy manga leeds united ayaa haatan laga badiyey mid kastoo ka mid ah lixdii kulan ee ugu dambeeyey ay ku ciyaartay meel ka baxsan garoonkeeda horyaalka premier leaga waana guuldaradii ugu dheereed ay kasoo gaarto wadada heerka koowaad tan iyo intii u dhexaysay oktoobar kun sagaal boqol labaiyo sagaashankii iyo februari kun sagaal boqol saddex iyo sagaashankii markaas oo howd wilson hayay xubintaasi cayaaraha ayaan ugu dambeeyey guud ahaan warkii subaxna masaaka oo axadda aad kala socoteen raadiyaha isnaa ee magaalada jowhar nabadgelyo